أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo inuu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landulus waxaa ka mid ah dhegaystayaal dowladda kaafiradda eritereya ayaa mar kale si adag uga hadashay damaca dowladda cabashada etoobiya ee ku aadan gaaritaanka badda cas maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa u goodiyey maleeshiyaadka daacadda u ah kooxda riddada soomaaliya ee ku sugan deegaano uu ka arrimiyo maamulkaas dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa la ogaaday in saldhig ku yaalla waqooyi bari ee soomaaliya ay ka agaasintay xasuuqii dadka badna lagu laayay ee ka dhacay dalka suudaan guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee magaalada camaara ee wilaayada islaamiga mudug maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada beled xaawo ee wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan u qabtay faracyada mu'asasada al-xigma ee deegaanada buurdhuxle iyo al-ansaar ee wilaayada bokool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijriguna ay tahay labayo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda kaafiradda eriterea ayaa mar kale si adag uga hadashay damaca dowladda silbiyadda etoobiya ee ku aadan gaaritaanka badda cas haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare xilli dowladda xabashida etoobiya ay xoojisay damaceeda badeed islamarkaana ay sii laba jabaartay dadaalkeeda ku aadan arrintaasi ayaa dowladda eritereya ay mar kale ku celisay mowqifkeeda iyo go-aanada masiiriga ah ee saameynta ku leh xeebaheeda wasaaradda warfaafinta eritereya ayaa qoraal ay ku daawacday mareegteeda ku sheegtay in isbuucyadan u dambeeyey ay soo yeerayeen eedeymo aanay waxba ka jirin iyo xogo khaldan oo lagu maran habaabinayo taariikhda eritereya iyo guud ahaan geeska afrika qoraalkan ayaa lagu caddeeyey in eritereya ay tahay dal xeebeed madax bannaan dekedaheeduna ay yihiin hanti qaran oo lama huraan ah sidaas darteed marnabo ma ogolaan karno ayaa lagu yidhi qoraalka faragelin kasta oo dibadeed amba cadaadis lagu doonayo in lagu wiiqo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee eritereya wasaaradda warfaafintu waxa ay sheegtay in eritereya ay marar badan ku celcelisay in dekeduhu ay yihiin arrin ganacsi iyo horumarineed balse aysan ahayn arrin siyaasadeed amba ciidan waxaana lama horaan ah ay tiri in la kala saaro sheegashooyinka gacankurimiska ah iyo xaqiiqada dhabta ah ee jirta mar weliba waa cad yahay mowqifka eritereya wax gorgortan geli karana ma ahan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta eritereya oo sidoo kalena ka digtay warar been abuur ah iyo sheegashooyin la sameeyey oo ka dhan ah ayay tiri fahamka dhabta ah ee geeska afrika xiisada u dhexaysa eritereya iyo etoobiya ayaa kasii dartay bilihii lasoo dhaafay isbuucii hore ayayna ahayd markii abiy axmed uu si rasmi ah baarlamaanka etoobiya uga horsheegay in dekadda casab sifo sharci dare ah loogu wareejiyey eritereya islamarkaana haatan ay ka shaqaynayaan qorshihii ay ku soo ceshan lahaayeen waad mahadsantahay cali yare maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa u goodiyey maleeshiyaadka daacadda u ah kooxda ardada soomaaliya ee ku sugan deegaano uu ka arrimiyo maamulkaasi sida uu ku warramayo marwaan maxmed taliyaha maleeshiyada booliska maamul goboleedka ashaadula dirarka ah ee puntland murtad muumin cabdi share ayaa isagoo la hadlayey saraakiil iyo maleeshiyo ka tirsan maamulkaasi waxa uu digniin u diray maleeshiyo kale oo ka soo horjeeda murtadkan ayaa sheegay inaan hub loo ogolin maleeshiya kaloo aan ka amar qaadan maamulka uu farigiisu yahay magaalada garoowe wuxuuna xusay inay jiraan maleeshiya kale oo hubaysan oo deegaanadooda ku sugan oo uu tilmaamay inay dhinacyo kale ku xiran yihiin mar uu arrimahaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi
amni darada la sheegsheegay oo hadda ka jidha qodobkaa jira aan dadkuna caddayn la rabana wixii runta in la sheego hadhowdii wax ka soo noqon karaan qodobkaas baan un ka hadlayaa waxaa jira ciidamo kale oo hubaysan oo aan dowladdana ka amar qaadan oo qoryisita oo khalad ka imaan karo warku inuu tiriita yahay baa fiican dowladda puntland waxay leedahay shuruuc waxaan rabnaa annaga ciidankaa keenayna maaha ciidan hubaysan oo u hubaysan isku hordhimaadyo waaweyn laakiin waa ciidan barasil dambe leh wixii xadgudba oo xadka dhaafa in aad nagu taageertaan in tallaabo laga qaado si daacada arrimaha siyaasadda ciidamadu waa ka madax bannaan yihiin qof aan ceyrsanayna ma jidho haddii nidaamka iyo dowladnimada la hor istaago inaan difaacno waa ku khasbanna hadalka taliyaha maleeshiyada booliska maamulka siciidini ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili deegaanada maamulkaasi la sheegay inay ku sugan yihiin maleeshiyo ka amar qaata kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo mushaaraadka ka goostay maamulka riddada puntland mahadsanid marwaan dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa la ogaaday in saldhig ku yaala waqooyi bari ee soomaaliya ay ka agaasintay xasuuqii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay dalka suudaan tafaasiisha warkan waxaa haya cismaan axmed uubow maleeshiyaadka loo yaqaano dacmu sariici ay taageerto dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa isbuucii lasoo dhaafay si laba jibaaray xasuuqa bahalnimada ah ee ay ka wadaan dalka suudaan iyaga oo kumanaan qof oo shacab ah ku xasuuqay magaalada alfaashir kadib markii gacan ku-hinta magaaladaasi ay kala wareegeen ciidamada militariga ee dalka suudaan inkastoo tirakoobyo sugan aanan weli laga soo saarin xasuuqa ba-aan haddana ilo dhinaca deegaanka ah iyo goobjoogayaal ka badbaaday gumaadkaasi ayaa tilmaamay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay saddex kun oo qof oo rayid ah gumaadkan wuxuushnimada ah ee ay geysteen maleeshiyaadka janjawiidka ee daacad u ah maamulka ku daaban yuhuudda ee abudubay uma aaba yeelin yar iyo weyn carruur iyo ciroole rag iyo haween dhammaan birta ayaa laga aslay waxaana dadkaasi intooda badan lagu beegsaday xeryaha barakacayaasha iyo goobaha caafimaadka xasuuqa isirsifeynta ah ayaa sababay qulqulka togog dhiig ah kadib markii meydad tirabeel ah ay isbarkadeen waddooyinka magaalada sida ay wakaaladaha wararka u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah islamarkaana laga dheehan karo sawirro uu qaaday dayax gacmeedka waxaa kale oo jira muuqaalo la baahiyey oo maleeshiyaadka r s f ay iska duubeen iyaga oo boqolaal shacab ah gumaadaya hay-adda cilmi baarista ee yeelha humanitarian research lab ayaa warbixin ay soo saartay talaadadii lasoo dhaafay ku sheegtay in ay jiraan cadeymo cad oo muujinaya in r s f ay si wada jir ah u gumaadayso dadka rayadka ah sidoo kale ururka dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in dadka la xasuuqay qaarkood lagu qasbay in ay qotaan xabaalahooda islamarkaana la duugay iyaga oo nool in ka badan lixdan kun oo ruux oo ay ka mid yihiin kun qof oo dhaawac ah ayaa ka bara kacay magaalada alfaashir waxayna iyaga oo gaajaysan ay gaareen deegaanka tawiila halka ku dhowaada boqol toddobaatan iyo toddoba kun oo qofna ay weli ku go'doonsan yihiin gudaha magaalada sida lagu shaaciyey warbixinno ay soo saareen ururka dhakhaatiirta suudaan iyo urur gaaleedka qaxootiga u qaabilsan waxa looga yiro qaramada midoobay sidoo kale maleeshiyaadka dacmu sariic waxay isbuucii lasoo dhaafay xasuuq isirsafeenah ka geysteen waqooyiga kurdufaan halkaas oo sidoo kale uu ka bilowday barakac aad u xoogan oo la xidhiidha xadgudubyada xarkaha goostay ee maleeshiyaadka dacmu sariic ee daacad u ah dowladda kaafiradda ee imaaraadka carabta ay ka wadaan halkaasi haddaba kaalin intee la eg ayay riddada soomaaliya ku leedahay xasuuqa maleeshiyaadka arxaanlaabayaasha ah ee r s f ay ku hayaan shacabka abriyada ah ee muslimiinta reer suudaan middle east i oo ah wargees laga leeyahay dalka ingiriiska fadhigiisunu yahay magaalada london ee caasimadda waddankaasi ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey warbixin uu ku soo bandhigay doorka lixaadka leh ee maleeshiyaadka shaadala dirirka ee puntland ay ku leeyihiin xasuuqa ka socda waddanka suudaan warbixintu waxay sheegtay in saldhigga cirka ee magaalada boosaaso oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha uu imaaraadka carabta ku rakibay raadaar ay yuhuuddu samaysay islamarkaana uu ka hirgeliyey baqaaro lagu keediyo rasaasta iyo meelo gaar ah oo loogu tala galay diyaaradaha waaweyn ee el toddobaatan iyo lix oo daabula shixnadaha culus ee militariga sida warbaahinta middle east ay ka soo xigatay ilawareedyo suudaan ah iyo diblomaasiyiin iyo kuwa kale oo maxalli ah imaaraadka wuxuu sidoo kale saldhiggan uu ku leeyahay magaalada boosaaso u adeegsadaa in hub iyo rasaas ugu wareejiyo maleeshiyaadka r s f ee xasuuqa ba'an ka wada waddanka suudaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada badda ee puntland b m b f ee garoonka diyaaradaha ee boosaaso oo magiciisa rasmiga la qariyey ayaa middle east ay u sheegay in diyaaradaha xamuulka ay si joogtaha u soocaga dhigtaan garoonka boosaaso islamarkaana sahayda amaba qalabka ay sidaan si toosa islamarkiiba loogu wareejiyo diyaarado diyaar ah oo u socda maleeshiyaadka r s f diyaaradahan xamuulka ah iyo shixnadaha ay sidaan ayaa ka yimaada dhinaca imaaraadka carabta sida uu wargeyska ka soo xigtay xogta raadraaca duulimaadyada sawirada dayaxgacmeedyada iyo ilo xog ogaal ah sidoo kalena diblomaasiyiin ameerikaan ah iyo kuwa kale oo gobolka ah midhal isti ay waxay sheegtay in muddo bil ah ay dabagal ku samaysay diyaaradahan waaweyn ee ka soo dega garoonka magaalada boosaaso waxayna xustay in diyaaradahaasi ay inta badani soocaga dhigtaan xilliyada mashquulka uu ku yaryahay garoonka waxaynay xogtan tibaaxaysaa in imaaraadka uu isa soo tarayo adeegsigiisa garoonka boosaaso magaalada boosaaso taqriirka markaad fiirisid macnaha yani yani waxa weeyaan suudaan inta ay meesha keenaan oo meesha ka akhriyaan markaad fiirisid ilaa iyo shan iyo toban jeer ee xuseen maarta shan iyo toban jeer ee boosaaso xuseen markaad fiirisid waxa ka soo degay markaad fiirisid boosaaso dhiselgar bay hayaan marka waxaan shaki lahayn dad badan oo soomaali ah in lala dacweyn doono ninka la yidhahda maxamed dagaalo xamiti in lala sugaysaa soomaaliya shaki yaanu kaa gelin waxa alfaashir ka dhacay soomaaliya waa ka dhici doonaan maxaa yeelay ciidamadan micnaha caloosho shaqaystayaasha dalka dalka lagu soo gurayo micneeda ma ahan inay waxa weeye inay ubaxyo qaybinayaan ubaxyo ma qaybin doonaan waxay qaybin doonaan sarsaas bay qaybin doonaan soomaaliya lagu layn doono maamulo sare oo ka tirsan takadda boosaaso ayaa markii ugu horreysay u sheegay midha listi ay in labadii sano ee lasoo dhaafay dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta ay takadda boosaaso soo marsisay in ka badan shan boqol oo kun oo konteenar iyadoo waxa ku jira aanan la shaacinin wargeysku waxaa kale uu daboolka ka qaaday in garoonka diyaaradaha ee boosaaso ay ku yaalaan xarumo ciidan oo si aad ah loo adkeeyey ammaankooda kuwaasoo ay ka mid yihiin xarun ay deggan yihiin saraakiisha imaaraadka carabta iyo shaqaale amni oo la rumaysan yahay inay u dhasheen dalka koonfur afrika dhinaca waqooyi ee garoonka waxaa ku yaalla xero gaar ah oo wargeysku sheegay in lagu hayo ciidamo caloosho dushaqaystayaal ah oo u dhashay dalka kolombiya kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka qayb qaataan xasuuqa maleeshiyaadka arsf ay ka wadaan dalka suudaan maleeshiyaadka puntland ee b m b f ee jooga garoonka diyaaradaha ayuu wargeysku xusay inaysan si fudud u geli karin xerada kolombiyaanka wuxuuna sargaalkan ka tirsan maleeshiyaadka puntland u warramay midhal isti ay u sheegay in askartan calooshoodu shaqaystayaasha ah ay xarun cisbitaal ah ka dhisteen gudaha xeradooda halkaas oo lagu daaweeyo kuwa ku soo dhaawacma dalka suudaan wargeysku wuxuu sheegay in boosaaso ay xiriiro la leedahay silsilad saldhigyo ciidan ah oo imaaraadku ka dhistay kuna ballaariyey gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaas oo ku yaalla jasiiradda mayuun cabdulkuuri samaax takadda berbere ee somalilan iyo takadda mukha ee dalka yemen waxaana dhammaantood gacanta ku haya maamullo gacansaarla leh dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta dagaalka ka socda dalka suudaan ee lagu gumaadayo shacabka muslimiinta ah ayaa falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan inay kala taageerayaan waddamo leh siyaasado isdiidan kuwaas oo kale ah turkiga qatar iyo masar oo isku dhinac ah islamarkaana taageeraya ciidamada milatariga ee dowladda ridada ah ee suudaan halka imaaraadka carabta oo wakiil ka ah yuhuudda etoobiya iyo kenyana ay taageerayaan dhanka maleeshiyaadka ashaadala dirirka ah ee r s f waad mahadsantahay walaalka dhuubow guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee magaalada camaara ee wilaayada mudug cabdiraxiin shaacali ayaa warbixinta warkan eegaya
mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada magaalada camaara ee wilaayada islaamiga mudug ducaadda mujaahidiintu waxay booqdeen madaarista qur'aanka kariimka maraakiista haweenka wax ku bartaan ee ku yaala magaalada waxayna dowlaad baraarujina u qabteen macallimiinta haweenka muslimaadka ah iyo qeybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada camaara ee wilaayada mudug mas-uuliyiintu waxay la dardaarmeen dhammaan ummadda muslimiinta reer camaaro inay gutaan waajibaadkooda diineed iyagoona loogu baaqay inay iska ilaaliyaan dhagaraha cadowga allah uu la damacsan yahay ummadda muslimiinta ah nadwa uu agaasinkeeda uu lahaa webdiga ka socda maktabka dacwada ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca magaalada camaaro nadwada waxaa ka soo qayb galay bulshada magaalada waxayna socotay muddo ku siman hal saac taas oo si weyn uga faa'iidaysteen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray nadwada ka dhacday masjidka jaamaca ee magaalada camaara sheekh maxamed axmed garaar wuxuu u sheegay dadka magaalada camaaro in ay u xuguntagaan kitaabka allaah iyo sunnada rasuulka wixii ka soo haran ay iska diidaan loogana baahan yahay u nusraynta shareecada islaamka iyo ehelkeeda dadka muslimiinta marjiciyadooda inay noqoto kitaabkii sunnada wixii xukunne kitaabkii sunnada in loola laabo kan wax xukumay inuu xukumo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka inuu ku xukumo kan xukuntamayo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka inuu xukuntamo kan doonayo xukun xukunka uu doonayo inuu noqdo xukmu lkitaabi wasunna xukmu llahi inuu noqdo waa iimaan waa islaamnamo waa wax waajib ku ah dadka muslimiinta ummatu muxamed sal allahu calayh waali wasalam aan laga maarmin maanta waxyaabaha gaalada ay ka dhigtay kontarobaan iyo waxaan loo dhowaan karin xukunka kitaabka alle iyo sunnada rasuulkaa ka mida sal allahu calayh waali wasalam gaaladii way diidanta horayna way u diidinayd laakiin horay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shareecadii ilaahay xukunkeeda gaalo kale ma tagsan jirin mana ka sugaynin oggolaanshaheeda ya asxaabtiin saasay ahayn ridwaanullahi tacaala calayhim dadkii muslimiinta ahay qiimaha badnaay saasay ahaayeen gaal ilaahay cadowgiisa shareecadii ilaahay inay xukumahayaan oo ay u xukuntamahayaan oo marjiciyadooda ay tahay u noqonahayaan kama sugaynin gaal inuu oggolaado kama sugaynin gaalku way kula dagaalamahayeenba way kula jihaadahayeenba ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo litakuuna kalimatullaahi alculya bay gaalku kula dagaalamahayeen gaalkiibaa maanta aan u gacangalnay ummadda islaamka gaaladii bay u gacangaleen markaase waxaan leeyahay xukunkii ilaahay baa iska leh kitaabka iyo sunnada loo noqon qofkii yidhaha waa irhaabi waa argagixiso waa asal raac waa xag jir waa in la qabtaa warka halkaasuu marahaya waa la arkay dad baa maxay ahayd kitaabka ilaahay meel iska dhigay gaaladii waxay raalli ka tahay qaatay dowladaan nahay bay leeyihiin qofka xukunka ilaahay wato waxay leeyihiin waa dembiile waa balaayo waxaasay akrinayaan jihaadkii baa ka mid ah jihaadka laftiisa qofka jihaad aaminsan waa dembeele muslimiinta dhahooda laga raraadsanayo waa la beegsan qofka jihaadkaba aaminsano waa la jihaadi waa la jihaadi ku hayo waa jihaad jihaad qofka ku hayo kontarabaan waaya sigaaba la haystaa sida xukunka loo diidan yahay jihaadkana loo diidan yahay marka waxaan naftayda iyo nafta walaalaha waxaan ku baraarujinahayaa in qof walba doorkiisa uu qaato qof walba doorkiisa inuu qaato diintii nebigeena aan ka dhaxalnay oo dhammaystiran towxiidka asal u yahay oo kitaabkii sunnada aan ka qaadanayno waa inaan dhab siisanaa
jowladan uu sameeyey maktabka dacwada mujaahidiinta waxaa looga gol leeyahay sidii ummadda muslimiinta jahliga diimeed looga saari lahaa looguna hanuunin lahaa waddada toosan oo ay ku liibaani doonaan adduun iyo aakhiro intuba waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowladdiini haws oo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bildaxaawo ee wilaayadaasi faahfaahinta warkani waxaa haya casaam carafaad munaasabaddan oo hadmise heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gebagabaynayay dowlo socotay muddo toddoba maalin ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gadow u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka gadoodhawe oo ah deegaan hoostaga degmada baladxaawe ee wilaayadaas iyadoona dowladan loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada muruqmaalka gaadidleyda iyo qeybaha kale ee bulshada qaar ka mid dadkii ka faa'idaystay dowladan socotay muddada toddobada maalin ah ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda sharciga ay qaateen iyo siday uga faa'iidaysteen halkan noogu soo gabagaboobay dowlad noo socotay muddo toddoba beri ah waxaan mahadnaq ballaaran dhigayaa alla subxaana watacaala intaa kadib waxaa ku mahadsan raggii soo qabanqaabiyey walaayada islaamka gobolka gado gaar ahaan degmada barad xaawo si nabadee nagu soo gabagabowday waxay taabanaysay waxyaalo badan oo ay kamid tahay tawxiidka aasiyaadkan way ka hadashay si nabadeeda ugu soo dhamaatay alla subxaana watacaala ayaana ku mahadsan waxaana ka qayb galay ganacsato gaadiidley iyo odayaasha dhaqanka marka si wanaagsan bay nooga soo gabagabowday dowrahaas maanta waxaa weye noo soo afgarantay waxyaabaha soo qaban qabin waxaa weye aad baan ugu mahadinaynaa waxaa weeye waa dowlaha hadda waxaa weye ummadda u anfacaysa marka maantana si fiican bay nooga soo gabagabowday aad baan ku mahadinaynaa ciddii soo qaban qaadasayna waxaa weye waan ku mahadinaynaa in nooga sii wadana waxaa weeye waan jecelnahay la soo dhoweynaynaa deegaankayga waa gadoon dhawo ee odayaasha gadoon dhawaana ka mid ahay ilaahay baan ku mahadinaynaa allihii na xasuusiyey oo na haleeshiiyey uma bacdu dadkii islaamka walaalahana oo na soo gaarsiiyaan u mahad celinaynaa saqiir iyo kabiir gabar iyo wiil culmo iyo wax kasta asaasiyaadkaas marka ilaahay baan ku mahadinaynaa uma bacdi waan ku mahadinaynaa in horey loo sii wado oo naloogu sii wadana aad baan u jecelnahay duuro muddo noo socotay toddoba maalmood baa maanta noo soo gabagaboday allah ayaa ku mahadsan dowladaas oo ay noo daadiinayeen maktab dacwa walaayada degmada balxaawo aad bay ugu mahadsan yihiin i g iyo intii kasii sareysa oo soo qaban qaadisayba mahad ballaaran baan u celinaynaa intii ka qayb qaadatay ama ka faa'iidaystayna mahad kale oo gaar ahaaneed baan u celinaynaa walaayada waxaan kaodsanayna inay noo diyaariyaan oo waa loo baahan yahay waa wax loo baahnaa waa lagu diirsaday welina waa loo baahan yahay inay noo sii diyaariyaan
dowladan oo maktabka dacwada wilaayadii islaamiga gadow u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka gadoondhowe ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka diiniga ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayadii islaamiga ee gadow ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyadda iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan u qabtay faraxyada mu'asasada alxigma ee deegaanada buurdhuxli iyo elansaar ee wilaayada bakool sida uu ku waramayo حسن عبد الرحمن أبو حسان همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
subax arbaco ah xilli hore ayaan ka dhaqaaqay degmada tiyeeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool anigoo degmada kaga safray dhanka galbeed ee wilaayada bakool safarkan wuu iga duwanaa safaradii hore waxaana markan safarka igu wehelinayay guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool wuxuu ahaa safar dheer oo saacado badan nagu qaatay waxay saacadba saacad noo sii dhiibto waxaan gaarnay deegaanka boordhuxunleh oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid qiyaas ahaanna boqol iyo siddeetan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan degmada tiyeeglow halkaas oo safarkeenna intiisa badan uu ku wajahnaa maalmo aan joognay buurdhuxunle waxaan nooga sii gudubnay deegaanka ceelansaar oo isagana ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid inkastoo safarkan uu xambaarsanaa macluumaad badan haddana hadafka ugu weyn ayaa ahaa in guddigan oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana loo soo diray dardargelinta goobaha waxbarashada ay sidoo kalena dhiirigelin u sameeyaan macalimiinta iyo ardayda islamarkaana ay qabtaan tartanno dhiirigelinna oo loo qabanaya madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta guddigan ayaa markii hore tartan u qabanaya ardayda dhigata madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka kuwaasoo u tartamayay wiilal iyo gabdho ciddii ku guulaysata tartanka iyo ciddii laga guulaystana waxaa la siinayay abaalmarino dhiirigelinna oo guddiga uu bixinayay balse wadatashi iyo shuurayn kadib waxaa guddigan uu go'aansaday in la qabto tartankan ka weyn kana xiise badan waxaana la isku raacay in tartan loo qabto ardayda dhigata mu'asasada alxigma faracyadeeda deegaanada buurdhuxunle iyo ceel ansaar gaar ahaan ardayda dhigata qeybta caafimaadka kuwaas oo gabdho u badnaa waxaa la sameeyey saddex istuudiyo oo aad loo farsameeyey qaab isku xir ahna loo sameeyey taasoo allaah fadligii suuragelisay in guddigan uu joogay deegaanka ceelansaar uu tartankan u qabto ardaydan oo kala joogay deegaanada buurdhuxulne iyo ceelansaar kadib markii guddigan uu sameeyey qalab isku xiraya guddiga iyo labada arday ee kala joogay buurdhuxunle iyo ceelansaar kaasoo noqday xiriir wanaagsan oo midho dhalay inta uusan tartan ka bilaaban ayay shucuurtooda cabbireen labada majmuuco ee u kala tartamaysay buurdhuxunle iyo ceelansaar waxaana mid weliba uu rajeeyey inuu isaga galo kaalinta koowaad anoo ay gabdho dhikado mu'asasada alxigma khaasatan qaybteeda caafimaadka deegaanka buurdhuxunlo insha allah geeka mayba intan kafadheedahayna tartan waxa qaban qaabay maktabul tarbiya wa tacliin taxriirka shabaabul mujaahidiin wafdi ku socdiyahayna qaban qaabay tartankaasoo ay wacyigelin liska wacyigeliyo walbarashada mayba rajeeyana guul walaalo oo reer alansaar walen rajeeyana guul unooe gabroy ku qalan jibi mu'asasada alxigma elansaar oo geeka la tartamahayna gabroy ku qalan jibi mu'asasada alxigma oo magaalada buurdhuxunlarooy maybaha qaban qaabiyey tartankaasayna maktabu tarbiya wa tacliim lixarakata shabaabul mujaahidiin waana eeda aan kama hasanyi meylana hasan dhawaayana tartankana ka faraxsagna may rajaayana intiinu ka guulaysan martabada koowaad sida walaalowaana bakheeran ka rajaayana hoobanu guulaysan falilaahi alxamdu walmina hoob iyo guulira toonas falilaahi alxamdu walmina lew hooba guulira tareer buurdhahunle ka faraxsagna hoobanu raratoon ka faraxsagna hadhawaadaasan lena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu tartanka bilowday kow iyo toban saac oo galabnimo waxaa la isla gaaray salaada maqrib intaa labada dhinac mid weliba midka kale ayuu iska riixayay oo uu lahaa yuusan guusha kaa qaadin markii su'aalihii guddiga ay dhammaadeen labada dhinacna ay ismari la'yihiin ayuu guddiga go'aansaday in la keeno laba su'aalood oo kala bax ah oo labadan majmuuco lagu kala saarayo laakiin maxaa dhacay isqadka waxaa ugu jira tartamayaasha deegaanka ceelansaar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada tartamayaasha deegaanka ceelansaar sidee noo maqashaan insha allah waxaan il weydiinayaa su-aashiinii ugu dambeysay tartanka si fiican u dhageysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu reer ceelan saar safayleyn dheegasan maa insha allah sheeg wakhtiga la cabiro heerkulka sheeg wakhtiga la cabiro heerkulka waxaan rajeynayaa inay fahmeen tartamayaasha majmuucada al ansaar ayna kasoo jawaab celin doonaan insha allah daqiiqadana way bilaabatay همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha deegaanka calansaar jawaabta anuu magaca eena juma aadan maxamed majmuucadaan ku tartamayna majmuucada eelansaar su-aala haddaan iskaday marka uu si kadisa u kooca muudigo heerkulka qofka marka qofka uu dareemo caafimaad daro guud marka qofka la siiyo daawooyin sida tilaalada marka qofka kasoo muuqato xumad
su-aashii la weydiiyey majmuucada al ansaar iyo jawaabtay ka bixiyeen guddiga ayaan ku celinayna insha allah su-aasha la weydiiyey mu'asasada alxikma faraceeda magaalada ceel ansaar oo ahayd su-aashooda ugu dambeeyey waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen afar darajo hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada ceel ansaar su-aashii la weydiiyey siday uga jawaabeen haddana insha allah waxaan qadka soo gelinaynaa majmuucada tartamayaasha buurdhuxunle si loo weydiiyo su-aashoodii ugu dambeysay insha allah waxaa si toos qadka ugu jiro majmuucada tartamayaasha deegaanka buurdhuxunle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sidee noo maqashaan tartamayaasha majmuucada buurdhuxunle fiican ayaan idin maqalnaa insha allah waxaan il weydiin doonaa su-aashiinii ugu dambeysay tartanka si fiican u dhageysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu reer buurdhuxunle safayleyn dheegaytan maa sheeg calaamadaha nolosha lagu garto ama vital synis sheeg calaamadaha nolosha lagu garto ama vital science waxaan rajeynayaa inay fahmeen tartamayaasha majmuucada buurdhuxunle aynan ka soo jawaab celin doonaan insha allah daqiiqadda way bilaabatay la socda همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu anoo eeba tartamayaasha ku tartamaya degmada buuruxno jawaabtay haddii iska day timbrejar baals or hertbayd blood pressure iyo respiration su-aasha la weydiiyey majmuucada buurdhuxunle ee jawaabteeda waxaan ku celin doonaa guddiga insha allah sidoo kale su-aasha la weydiiyey majmuucada u tartamaysay muasasada alxikma magaalada buurdhuxunle oo ayadana ahayd su-aashoodii ugu dambeysay waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen afar darajo hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada buurdhuxunle su-aashii la weydiisay ugu jawaabeen labadii majmuuco mid weliba si saxa ayuu kaga jawaabay su-aalihii kala baxa ee la weydiiyey sidaa ayuuna tartankii ku soo gebagaboobay waxayna labada majmuucaba noqdeen kuwo barbardhaca mid ka mida guddiga ayaa natiijada ku dhawaaqay sidoo kalena goobta ka sheegay abaalmarinta la siinaya majmuucaadkan maadaama la kala saari waaye waxaa halkaas inoogu soo dhammaaday tartankii gaarka ahaa ee loo qabanayay ardayda wax ka barta mu'asasada alxikma qaybteeda caafimaadka ee labada deegaan deegaanka buurdhuxunle iyo deegaanka anasaar ee ka wada tirsan degmada waajid tartankan wuxuu qayb ka ahaa ee xamlo dardargelin ah uu waday guddi ka socday maktab tarbiga tacliim oo loogu magacdaray shaaxdulhimam liahli lqimam shicaarkeedana uu ahaa liyahnika alcilmu abalmundir waxaan hadda soo gudbinaynaa insha allah jaa-isadii abaalmarintii loogu talagalay ee in lagu abaalmariyo ciddii ku guulaysato tartanka insha allah waxaan ugu talagalnay si guud tartankaas ardaydii dhex marayay oo abaalmarinta la dhex dhiga waxay ahayd saddex malyan oo shilin soomaali ah oo la siin lahaa ciddii ku guulaysato maadaama uu noqday tartankii barbardhac insha allah waxaan ugu talagalnay labada majmuuco ee kale ah majmuucada magaalada caylansaar iyo majmuucada magaalada buurdhuxunle ee wax ka barta mu'asasada alxikma gaar ahaan qaybteeda sixada min malyan iyo shan boqol shilin soomaaliya sidaana waxaa noogu soo idlaaday tartankii gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin iyo suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow ayaa si wada jira u soo dhoweeyey tartankan xiisaha badan dhiirigelinna u ahaa ardayda iyo macallimiinta iyagoona ku tilmaamay farxad weyn oo u soo hoyatay wilaayada islaamiga ee bakool mayan aragnay tartankaas tartan qiimeyn leh iidan aan dhawayni iidan aan ka faraxani marka may balanaa miir wala ka dhiyaay wal oo lala tacajubu wala ka faraxo wala ka faanu maasha allah markan deegamada oo gobolada islaamka oo guud ahaan walaayaadka dhan gaar ahaan gobolka bokool horumar weyn ku dareemahayn in iidan horumar see dareemahayn maasha allah dhanka walbaarashada oo iidankuba ahayn malaaga haddii deegaanshiiba mayb waa horumar lay horansi dareemahayo tartanka la galahay guulle argohay runtii maybah eedeeda aan faraxsagna macnaa faradlahan kooba korna ka faraxsagna tartankaasna eedeeda han dhawaayana deegaankan eelansaario buur dhuxunle tartankiioo tartamahayan waa tartankii oo sharey aadan banaaytay kheerka laka tartamaayo maybah owlaadolika dhiirigeliyaayo reer eelansaari reer buurunigeeka tartamahayo hamaasidu banka jarta macnaa ardayka dhiirigelinanka jarta weeladiinta maybah eedeedanka ganacaayan ugu dambeyntii sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa sheegay in arrintan ay tahay mid farxad weyn u ah isagoona si gaara oo la hadlay waalidiinta ubadka u diraya magaalooyinka gaalada ay joogaan kana wadaya wilaayaadka islaamiga wuxuuna ugu baaqay in arrintaasi ay ka waantoobaan oo ay arkaan horumarka waxbarasho ee ka jira wilaayaadka islaamiga si gaar ah wilaayada islaamiga ee bakool waalidiintaas koley in badan waa isla hadalnay dowraad badan waa u qabanay multaqiyaad badan oo barnaamijkaas maarata looga hadlaayay iyo khatarta maarata oo maarata ay meesha taalo loogala hadlaayay way badnayd laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala mar walbana aan u sheegaynaa in ilaahay subxaana watacaala lagu kalsoonaado maanta ilaahay diinaana siiyey wilaayaad islaamiya jiro waxbarasho oo maarata dhinac walba min kulli jaanib ayay jirtaa oo maanta maxaanku yidhahdaa tayada iyo haddii maxaan ku idhahda dadka bixinaya caqiidadooda lagu kalsoon yahay macalimiintii hadday tahay muqararkii hadduu yahay insha allahu maanta haddii la rabo maarata dugsi hoose dhexe sare jaamacad maarta waa la helayaa jaamacatulqima ayaa ku furan wilaayaadka waxbarashadii dhammaan ma ahayd sharci kale oo jaanibi ah furan marka wax maanta maarata meel cadow haysto oo islaamka lagala dagaalamayo akhlaaqiyaadkii iyo qiyamkii maarata islaamiga maarata oo lagula dagaalamayo in ciyaalkeena aan u dirno waa nasiib darro waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena barnaamijka isagaana ka jooga tartankan dhex maray deegaanada buurdhuxunle iyo ceelansaar oo ka wada tirsan degmada waajid waxa uu hordhac u yahay tartankan ka xiisa badan kana weyn oo ka dhici doona degmada tieglow kaasoo dhex mari doona degmooyinka waajid iyo tieglow waxaadna idaacadda islaamiga andalus ka dhagaysan doontaan qaabka uu tartankan u dhici doono iyo cidda guusha ay raaci doonto inshaa allah kulalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu